xalay baarasaqdii dhexe oo ku aadan lix saac ayaa diyaarad aad u guux weyn oo jawiga hoose ku duulaysa waxay dhanka bari ka soo gashay magaalada jilib ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe diyaaradda oo ay leedahay ee dowladda xabashida itoobiya ayaa magaalada ku turtay tiro fuustooyin ah oo ay ka soo buuxiyeen shidaal iyo maadooyin kimikaal ah oo wax guba waxayna ku dhufteen goobo ganacsi kuwo waxbarasho iyo xaafad ay degan yihiin dad rayid ah waxaa hal mar dabka ay xabashida tuureen ku gubtay tiro dad ah oo u badan haween iyo carruur suuqii khudaarta alaqsa iyo jaamacadda alqimah ee magaalada jilib waxaana saakay xilli subaxa isbitaalka magaalada jilib ku booqday dhibanayaashii ay diyaaradda gubtay kuwaasi oo u badnaa haween iyo carruur yaryar maryan cabdulaahi waa hooyo ku dhaawacantay falkii gubidda ahaa oo ay xabashida geysteen waxaa sidoo kale ka gubtay laba gabdhood oo aad u yaryar kuwaasi oo ay dhashay xilli ay saarneyd sariirta bukaanada ayaan wax ka weydiiyey dhibaatada soo gaartay iyada iyo qoyskeeda magaceed
mari cabdulaahi lana
ee bal saakay xaalkaaga ka waran sidee xalay wax kuu gaareen annagu hurda wax nagu soo horda marka adiga laba gabdhood iyo aniga waxna gaareen ciyaalka inta kala warran yihiin walaal dhaawac ayaana gaara adig gabadhu korka dhan ka gubtay aniga meel laba meelood dhaawac iga gaara tayar ina meel kala dhaawac ka gaara gurigiina miya wax ku soo dhaceen haa gurigay ku soo dhaceen
wax noocee ah bal tilmaam inaga sii wax ololaya isaga dhanba oo gubanaya guriga dhan gubaya nagu soo daatay waxaasana gaarin qoyska imise qofa wax ka gaareen saddex qof haye sidee wax u kala gaareen gabar iyada dhan waa gubatay jirka dhan xaggay jiiftaa gabar kalena qayb baa gubatay meelahaas adiga gabdhaha adiga miyaa dhalay haa anaa dhalay waa meeqa jiro mid sagaal jir iyo midna afar jir
qoyskiina saddexdaas qofa wax ka gaareen haa haye ilaahi nooga aargudo gaalada saas noo gashay dad masaakiino guri jiifaa iska ahayne anagu lamaanana dagaalamayno
sidoo kale nadiifa xasan maxamed waa ayeeyada qoyska waxa ay baadiyaha u dhow magaalada jilib uga timaaday ehelkeeda markii ay maqashay in diyaaradda ay wax ku dhufatay waxay iiga warantay xaaladda murugsanna way ku jiraan iyadoona sheegtay in amaxaaro itoobiyaan ah ay gubeen reerkeeda wax idin gaareen waa ilaahay noo qadaraana gaare laakiin caada waa nagu soo duulay guryihii iyo ilmihiiba naga dhameeyey ani sidaa baadiyaan ka soo cararay haddeeraan soo galay waxaanu imi gabanaan habaryaayo ilmaheeda isdul jiifa saddex qof waaye gabadh baa aada iga lidata korkeeda meel fayo oo afar la saara malah ilaahay subxaana wa tacala waxaan kabra in ilaahay naga qabto hawada alla ku gubo meeshay kasoo goxda ay gubato iyagana ilmaha ilaahay ii booga dhayo yaa gubay ilmaha gaalaa gubtay amxaaro kanka laleeyahay oo maxay u adeegsadeen dabkooda waxay u yeelaasan diyaarad aada iyo aada wuxuu quwadeeda u weyntay markay kor maraysay baadiyaan joogay waxay ii kor martay si xawliya daqiiqada kabacdina waxay rida dambaauda hoholcaya gurigoodii ay ku gubtay gurigoodii ay ku gubtay way hurdeen ilma soo jeeda ama dheelayay ma ahayn masaakiinta loo soo diray shabaab ma raadinay soomaali raadis muslim raadis waa ma aha wax raadinaya shabaab ma ah waxay raadinaysaa laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulula intii tiraahday ashahaadata ummadda nebi maxamed ah ayay goobaysaa gabadhu waa meeqa jir midu waa saddex jir midna waa xalay xilligii uu dab ka socday ayaan gaaray suuqii gubanayey waxaana la kulmay dad goobjoogayaal ah oo iga warmay siday wax u dhaceen alaikum salam waraxmatullah walaal cabdinaasir alee dhaha cabdinaasir hadda halkee ku sugannahay waxaan ku sugannahay suuqa aqsa ee degmada jilib haye hadda saacadda waxaa maraysaa toddoba saac iyo bar maxaa halkan ka dhacay halkan dabaa ka kacay oo maaragta sheega saa ujeed daba holaa hadda waa dadkii muslimiintii shacabka isku soo baxay oo isku gurmaday alxamdulilah bifadlillah dabka halkuu ka yimid dabkani oo diyaarado oo dusheena maray inay rideenaa loo malaynaa maaragta ay ugu talgaleen ummadda muslimiinta inay ku argagaxgeliyaan ee hantidooda iyo noloshooda ee maaragta ay ugu baasdaan marka ummaddii muslimiinta shacabkii waxaas meelay u aabiyelin way soo kaceen dhammaantooda dabkii waa waa gacmaha lala galay alxamdulillah ilaaha loo kaashaday haddana alxamdulilah meel fiican ay mareen baawur dab demisaa nala joogto dabkii demisaa lagu hayaa hadda waxaa waaye gabagabo sii maraa insha allahu tacaala waxaa rajayaynaa saacadaha soo socda inuu gabagabo insha allah waayay maxaa saameyn oo ka dhashay wallaahi saa ujeedo hadda waxaa waay wax saameyn ka dhashay suuqyada ganacsiga ah ee qaybo ka mid ah hadda gubatay kuley wixii naf iyo khasaareen hadda ma sheegi karno oo wili waxaan ku jirnaa shaqadii aan ku jirnaa halkan masaa'ib baa ka dhacday haye masiibada maxay tahay masaa'ib waxaa waaye ilaahay wax noo saqiray aa ka dhacay waxa weeye diyaarad baa timi meesha kabacdii adigu waxay tuurtay baan u malaynayaa fuusto batroola saan u malaynayo fuustadii hadday tuurtay inay foosto gubanaysay ku soo dhacday baan u malaynaya aad iyo aad kabacdii dee islaamka ilaahay u bixiyey dhulkaanoo dhan suuqa aqsa la dhahaa aagaanoo dhan ilaahay waa ceymiyey dabku waxay rabeen magaalada dhan inay gubaan laakiin ilaahay waa badbaadiyey rabbiga subxaana haye waan arkaysaayoo ummaddii iyo dadkiiba isugu yimi si loo badbaadiye waa ujeedaa waayahay maxaa saameyn oo ka dhashay dabka wallaahi naf goday ma jirto adigu hanti iyo waxna waa la badbaadiyey wax hadde hanti badan oo suuqa ku burburtayna ma jirto waxaan guryo iyo ahayn haye guryo badan baa ku tegey adigu goobaha marka dabka hadda uu ka kacay ee, qaab noocee bay u samaysnaayeen waa ganacsi noocee ah ganacsigu suuqi weynaa waaye oo hilibka iyo qudaarta ya waa carwooy carwooyin baa jira ya shidaal baa jira shidaal baa jira xaggaas aad iyo aad may fahantay suuq waa badan yahay haye hadda xaalku halkee buu marayaa alxamdulilah hadda waa ladan yahay waxay waa la badbaadiyey wix la badbaadin karo suuqiina waa u jeedaan dhiinna ku arkaysaan waa maasha allah caawa halkan maxaa ka dhacay waxaa ka dhaca fulaynimo oo lagu yaqaano gaalada masaakiinay ku baabi'iyeen hantidooda
wax noocee waaye marka noo tilmaam bal waxa inta ka dhacay wallaahi wax aan ka sheekay kara maaha waa wax doqonnimo ah oo ay shacabkii hantidoodii ay ku ugaarsadeen waxay samaynayaan ama waxay ku talagaleen ilaahi subxaana watacaala ka fashiliyey waayahay yeeyihiin Yayadii iyo suuqii qudaarta inay baabiyaan bis unbay ku talagaleen maahane wax ay mujaahidiin ka qaadi karaan malaa meeshaan mujaahidiin ma joogto waxaana leeyahay gaalada haddaad qudaartii waxaas iyo meelo jingadihi waxaas inaad gubtaan aa usoo talagasheen oo shidaal maraykan oo ku bixinayo waad fashilanteen tii ugu dambaysay ku jiraan waa neef gowracangeeda kama waabtaan leeyahay sideed saac iyo rubi aan sii maraynaa maxaa halkan ka jira waxaa halkan ka jira in gaaladii doqonta ahayd ee aan waxtarka aan lahayn ee qadka ka lunsanayd ee aan wax qabad aqoonine waxna aan qabsan karine maanta dhibaatada loo geystay awdheegli iyo meel kasta loogu geystay ku aargudatay qudaar hooyo leedahay ee jiingado meel ku yaala kaga aargudatay taasna annaga waxba ma aragna haddaan nahay muslimiinta ku nool maga- magaalada jirib Een, kolay waxamaan geysanay bay dhihi doonaan annaguna waxaan halkaas ka caddayn doonaa in yaanyadii iyo qudaartii een, magaalada jilib qaybteeda alaqsa inay halkaa ku burburiyeen yaanyana ma noqoto iyo jiingad la burburiyena ma noqoto aargud intaas ayaan leeyahay
Een, waxaan joognaa degmada jilib gaar ahaan suuqa al aqsa caawa waxaa weerar fulinnimoa geystay cadowga sidii lagu yaqaanay Een, waxay beegsadeen suuqii een, degmada jilib ayagoo een, ku soo jabay furimaha hore ee dagaalka ay ku soo koobmeen duqeymo fuliynimo ah Een, hadda waxay burburiyeen ilaa iyo een, afar goobood aan dhihi karaa een, shacabka muslimiinta iyo maamulka degmada jilib iskaashanaya waxay ku guulaysteen inay demiyaan marka insha allahu tacaala fariin waxaan u dirayaa cadowgii iyo xasuuqaan geystay insha allahu tacaala wax walba muslimiinta aad ka gashaan ogaada inuu yahay dembi dagaal aad gasheen sidoo kale waxaan waraystay qaar ka mid ah hooyooyinkii ku ganacsan jiray suuqa laksa gaar ahaan kuwa qudaarta xabashida gubay goobahooda ganacsi iyagoo aad ugu caraysan ayay ii warameen carfoo cali aa laydhahaa haye hadda waxaan dul taagannahay goobo ganacsi oo gubtay adiga wax ma ku lahayd haa haye qudaaraan ku lahay miis qudaar ahaa igu yaali haye kumdaakum waa eber waay waa gubtay haa gubti maxaa ku dhacay diyaaradaa ku dhacday gaalka wicelka ha ku ridi Haye.
haa yaanyada qudaartee gubi kuwaas ma guulku gaarahe Haye.
haa Qudaartee qudaartu iga gubee qudaartaas iga gubi guulkuma gaaray aad iyo aad nagin sheekh abubakar oo joogta degmada jilib haye ma waxaad ka tirsaneed eh, dadka ganacsiyada kule goobtan haa walal waxaa caawa meeshan ka dhacay khasaare aad oo aad u weyn oo naga soo gaaray goobtan haye waxaa sidaan u galay goobtan ciidamada maraykanka
hadda waxaad wadataa buwaag gubtay buwaagtan maxay yihiin buwaagta waa kuwii deemanka ku qari jirnay oo lacagaha dhan noogu qarnaayeen Haye.
waxa sidaa u gubtay waa ayaga goobtii ka waran ayada maxaa ayadana ka badbaaday wax saas oo badbaado ma laha laakiin dhammaan way gubteen dhammaan wixii meesha yaala way baaba'een Haye.
alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan buwaagta hadda qoraaladooda ma la arki karaa maya wax laga arki kara malahan laakiin waa iska sitaa oo keliya haye
duqaynta caynkan ah oo ay geysanayaan xabashida itoobiya ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan socdaal luwaabey axmed ku tagay magaalada muqdisho iyadoona xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu geeyey xeebta liido duqaymadan ayaan itoobiyaanka muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay ka wadeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyagoona beegsanayay guryaha ay dadka rayidka ah degan yihiin iyo sidoo kale goobaha baadiyaha ah ee dhulka daaqsiinka ah